abaar saameysay nolosha dadka ayaa ka taagan deegaano hoos taga degmada hobyo ee gobolka mudug xili la waayey xilli roobaadkii haddaba wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta galmudug maxamed dhagacaade oo ku hormeeray deegaanadaasi ayaa warbaahinta uga warbixiyey inay ka jiraan xaalado daran oo dhanka saameynta abaaraha loona baahan yahay in dadkaasi gargaar degdeg ah lala gaadho si guudna abaarta waxay ula siman yihiin deegaanka galmudug oo dhan iyo soomaaliya abaarta maaragtay xilliga dayrtoo la waayay roobka marka cabashooyina ka jiro deegaanada qaarna gargaarka hay-aduhu si fiican uma gaarin oo maxaa la yidhahdaa si gaara hay dhibaato gaar u qabin gaar ahaan magaalo xeebeedka ceelhuur marka booqashadana si guud toddobaadkaas ayay ku saabsaneed magaalooyin badan ayaan kusoo marnay waxaanan maaragtay muhiimadana ahayd inaan baahidaas maxaa la yidhahdaa indheheenna aan kusoo aragno caqabadaha ka jiray ximbar waaqa iyo ayadaba caqabada haysato xitaa inaysan ateenada aysan ka shaqaynayn deegaankana inta badan hurmuud shirkadda hurmuuda u badan marka shirkadda halkan waxaan uga jeedinaynaa maamulka shirkadda ee gobolka mudugna waa la hadalnay oo caqabadaas waa gaarsiinay marka waxaan rajeynaynaa dadkaasu lacagta keliya ay haystaan waa lacagta e v c-ga e v c-gina ma u shaqaynayo taleefonkina ma u shaqaynayo marka ximbar waaqa iyo goryaala waxaan kusoo aragnay in ateenada ay caqabad weyn ay ku tahay oo isan wax ateenna aysan ka jirin marka waxaan codsanaynaa waa caqabad aysan dadku waxbana kala iibsan karin taleefonkii iyo adeegii aysan haysan marka arrimahaas waxbarashada caafimaadka iyo biyahaba iyo gargaarka iyo ateenada shantaas shayba waa shanta shay ugu muhiimsan waxa soo weli karo waa waxa guud isbedelka cimilada oo caqabad guud dhulka xeebahoo dhan ku haya galmudug kasoo bilow ilaa xadka degmada hobyo iyo jiriiban ilaa aad degmada ceeldheer iyo cadale aad ku tegto dhulka xeebta ah oo caqabad weyn ayaa ka haysato